shirkan ayaa daba jooga shirkii dabayaaqadii bishii mey lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana la filayaa muddada uu socdo in looga wada hadlo qodobo ay ka mid yihiin amniga dhammaystirka dastuurka iyo hanaanka doorashooyinka sida uu ku waramayo la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha galmudug axmed shire falagle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb shirka wadatashiga wuxuu daba joogay shirkii mey ee magaalada muqdisho lagu qabtay waxyaalihii looga hadlay dhammaystirkooda iyo iska aragtidooda ayaa ugu muhiimsan qodobada laga hadlay dhalka waxaa ka mid a iskaashiga amniga oo si weyn maarata loo lafaguray layskulana gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisaba la xajiyo qodobada kaleo ayaguna jira waxa weeye dhammaystirka dastuurka iyo hanaanka doorashooyinka sidii wixii ka qaldan loo sixi lahaa waxaa kaloo ka jira waxa weeye in hore loo wado hababkii iyo hanaankii awal lagu heshiiyey oo maarata isaguna ah arrin muhiima kasoo qaybgalkuna wuxuu ahaa waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ahaa mid dhammaystiran maamulka puntland ayaa ka maqnaa isagana waxaan is leeyahay wadahadallo isqancina ayaa jira laakiin inta kaloo dhami way u dhammaayeen bahwadaagta ka ah xagga siyaasadda maaragtay ama aan idhaahdo kuwa aan siyaasadda looga maalmin agaasimaha hay-adda cilmi baarista somali public agenda mahad waasuge ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saari doono howlaha la xiriira dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka in golaha wadatashiga qaran uu ku kulmaayo dhuusmareeb arrimihii siyaasadda inuu ka wada hadlaayo runtii waa arrin bogaadin mudan habraaca ay qorteen waxaa ka mid ahayd inay labadii bilba mar isku imaan doonaan ay ka wada hadli doonaan arrimaha siyaasad la isku haayo qabitirka dastuurka markaas qayb weyn ka noqon doona marka inay kulmaayaan oo arrimihii dastuurka ay ka hadlaayaan iyo arrimihii doorashooyinka ka hadlaayaan waa arrintii bogaadin mudan waxaa ognahay dabayaaqadii bishii may inay ka wada hadleen ay ka wada heshiiyeen arrimihii doorashooyinka oo doodo badan ay ka imaadeen marka inay hadda ajendahooda ku jirto doorashooyinka waxaa ay muujinaysaa inay bal dib u qiimeynayaan heshiiskoodii iyo falcelintii ka dhalatay iyo shirarkii kala duwanaa ee heshiiskaas kadib la galay iyo talooyinkii lasoo bixiyey waxyaabihii ka soo baxay oo kale marka waa runtii horumar iyo in maaragtay isku imaanayaan madaxda si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee dalka siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday wakhti xasaasi ah intiisa badanna lagu gorfayn doono arrimaha ku qotoma amniga dalka sida uu tilmaamayo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim shirkan golaha wadatashiga qaranka ee furmay runtii wuxuu ku soo aaday wakhti xasaasi ah sidaan la soconno waxyaabaha ka dhacaya laascanood ee weerarkan lagu soo qaaday coos weyne marka waxyaabo badan oo la filayay markii hore in madasha ay ka wada hadasho oo ay ka mid ahayd amniga oo ay ka mid ahayd awood qaybsiga xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada xukuumadahooda siduu noqonayo maqaamka muqdisho oo kale waxyaabo la filayey ayay noqonaysaa in hadda dib loogu laabto oo culayska la saaraha arrimaha amniga runtii madasha waxay ku ammaanan yihiin in ay joogteeyeen kulamadooda tan iyo intuu yimid madaxweynaha xasan sheekh marka waxaan filayaa midaana inay noqonayso in arrimahan amniga muhiimad gaara la siinayo oo la filaya in lasoo gebagabeyo wejigii koowaad ee dagaalka oo loo gudbo wejigii labaad ee dalka loogu xoreynayay ee shabaab doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha lagu gorfayn doono shirka golaha wadatashiga muddada uu socdo shirkan golaha watashiga qaranka wuxuu kusoo hagaagayaa xilli dalku uu ku jiro xaalad amni oo adag gaar ahaan xilli laga sameeyey horumar ballaaran xoreynta gobollada dalka ee harhsanaa gaar ahaan galmudug oo iyadu xilligan hadda shirka martigelinaysa saameyn gaara ayuu leeyahay shirkani inuu iyada oo galmudug xoreyntu labadii degmee ugu dambeysay midna la qabtay ceelbuur degmadii kalena la rabaa in horey loogu siqo iyo lagu qabto galmudug shirkan xilligan ah oo xaalad amni iyo saameyn amni ayuu leeyahay qodobka ugu muhiimsanaan isleeyahay shirkan waa lagu lafagurina waa waa malafka amniga maxaa yeelay labadii goob maamul goboleed ee buntla jubbaland iyo koonfur galbeed oo madaxdeedu ay joogaan iyo rosaarihii oo isaguna jooga waxaan isleeyahay wejiga labaad ee loo gudbi doono markii hadda galmudug ka soo dhammaado xoreyntu oo wejiga labaad la raba in laga bilaabo siduu madaxweyne hore u sheegay labada maamul goboleed ee jubbaland iyo koonfur galbeed baa iyaduna qorshaha ka mid noqon doonta qorshaha waxaa ka mid noqon doonta dhammaystirka in laga wada hadlo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa dhama hadhsan ee qabyada ah waxaa macquulgala in laga wada hadlo doorashada dalka siday noqon doonto shirka golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka maqnaa dowlad goboleedka puntland haddaba ka maqnaanshaha puntland saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa geedi socodka shirkan waa kan mahad waasuge xaskaafi puntland waxa ay ka maqneed shirarkan sanadkan oo dhan heshiisyadii la saxiixay december dan inkastoo madaxweynaha puntland uu qayb ka ahaa shirka uu fadhiyey haddana saxiixayaasha kama aanu mid ahayn waxaa muuqata in arrimaha laga wada hadlayay oo ay madasha heshiiska ka galaysay sida nooca garsoorka awoodaha fulinta sida loo kala wadaagayo hanaanka federaaleynta maaliyadda naqshadda ama qaab dhismeedka amniga qaranka iyo doorashooyinkaba in aragtiyo ka yara duwan sida heshiisyadii la galay ahaayeen inay puntland qabto welina dood ku saabsan labada dhinac aragtida puntland iyo heshiisyadan weli ma bilaaban laakiin waxaa sida uu madaxweynaha ka sheegay baarlamaanka la filayaa in heshiisyadan la horgeyn doono baarlamaanka oo halkaas looga doodi doono doodaha puntland ay laga qabana waxaa suuragal ah markaas in kasoo muuqdaan doodaha baarlamaanka uu geli doono laakiin inay puntland oo runtii xubin muhiima ka ah dowlad goboleedyada aysan qayb ka ahayn aanay fadhinin madasha waxay dhaawac weyn ku tahay madasha shirkan ayaa markii uu soo gabagaboobo waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ay ku idil yihiin qodobada ay isku fahmeen dhinacyada ka qaybgalaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho